khayran su-aasha kale sidee ayaa janaabada la isoo kor yeelaa si la isa dahriya macnaha su-aasha koowaad
bismillahi raxmaan raxiim janaabadu waa sahlan tahay waxaa waa qofku marka hore inuu istijoodo ou istinjoodo ou farjiga iyo wixii lamid a dhaqo marka uu nijaasta iska zuuliyo markaas lafteeda ayaguna qalbiga ku qabsanaa inuu yahay maxaa la yidhahda qubays oo galay haddii xilligaas ay ugu daaran tahay biyihi leeya saacadaasoo qalbiga uu ku qabsaday ayuu ku qaadanaa madaxa ayuu ku bilaabanaa waxaa waaye nabiga sunnada sida kaamilka ah waa weyse qaadana qofka hadduu istinjoodo maxaa yeele istajadaas wuxuu u niyeystay in mahalkaas u dhaqay kabacdina waa weyse qaadanaa lugaha markay u dhiman yihiinna oo qubayska ayuu wada qubaysanaa dhinaca midigow ka bilaabaa biyaha saddex jeeroo wada kaargisina timihiisoo dhan ma wada gaarsiina waxaa rabaa hal tin oo kamida inaysan ahayn maxaa yeele nabiga waxaa ka sugnata cala slat salaam halka tin ee aan janaabo laga dhaqin naar ayaa owlo u ah sayidina cali wuxuu leeyahay markaan lafdigaas nabiga ka maqlay waxaan isku kalifay biyaha sambri madaxayga inaan saddex jeer ku celceliyo oon hubsado madaxayga timahayna kala gaareen
jazaaka allahu khayran su-aasha kale